daawooyin iyo dhakhtar fiican oo wax si fiican noo siiyo waxaan u rafaadsanayn awal oon meesha u joognay oon ku rafaadsanayn isbitaalka bilcaanta oo u mulaata iyo waxalba daawada dhigbixinta xolboo dhan u baahan oo u rafaadsanaynoo kareeto ugu qaadaynay dhagaxley waxaan u baahannahay in intaas ayada daawada iyo adduunka nolol rabay nolo keeno oo shacabka ku dhaqan tuulada weelxaar ee woodhka labasigaale deegaanka dhadhaab ayaa codsaday in loo furo isbitaal dhowaan laga dhisay halkaasi balse aan weli adeeg laga bixin hadda hadda waa naloo dhisay isbitaalka waa naloo dhisay keliya waxaan u baahannahay dhakhtariin iyo daawo besaan u baahannahay waxaan idiin sheegaynaa meeshan waktigaan joogno waxaan la kulannay qof bilcaan leh oo cadowgii madaxa ka soo baxay oo dheri wayse oon kareeto ku qaadnay ilaa dhagaxley aan kareeto ku wadnay cadowgiina madaxu madaxiisa bannaan ku yaalla soo caloolxumo maaha waxaa kaloo jirtaa mid tartaasoo kale ah gaari aan meeshan ka saaray saanyaasiin inta oga bilaabay dhagaxley baan ku geeyay isbitaalkeeda waxaan ugu mahadiyey horumarka maanta ama mashruucan walxaar maanta laga qabtay waa mid aad iyo aad u weyn markii la fiiriyo waqtigii lasoo dhaafay madaxa caafimaadka deegaanka dhadhaab doctor daa-uud xiirey oo kormeer shaqo ku tegay isbitaalka ayaa sheegay in si quruxsan loo dhisay dhammaan qalabkii caafimaadkana la geeyay islamarkaana dhowaan la gaarsiin doono daawooyin iyo dhakhaatiir dadka u adeega intii aan wareegayna isbitaal aan fiirinay ogaal baan dhiso isbitaalkan isbitaal ka qaybgatay weli ma arkin waxay kaloo ku dareen wixii equipment iyo isbitaal wafurwadhaa wixii oo dhan isbitaalkan wuu yaallaa saaka wax ilaahay uun joob loo raadin ama loo dooni ma jirto wuxuu u baahan yahay shaqaalihii iyo daawadii inuu keena bas marka ani oo county government ka socdo dhadhaab sub county u xil saaran xagga caafimaadka waxaan rabaa inaan ballan qaado sidii isbitaalkan lagu furi lahaa geed gaaban iyo geed dheer inaan u furo oo siday maamada hadda hadashay ay sheegtay oo sagaalka bilowdan jaatahay bal inaan ka soo gaarsiino dhankiisa mudanaha laga soo doortay woodhka labisigaale maxamed sheekh cabdi ayaa xusay inay muhiim tahay in bulshada loo adeego uuna ku dadaali doono sidii loo heli lahaa dhakhaatiir iyo daawooyinka ay dadku u baahan yihiin maadaama hadda la dhammaystiray isbitaalka weelxaar lacag badan baa gashay oo soddon milyan kor u dhaafaysa wixiina wuu muuqdaa maanta waan fiirinay wax alla wixii meeshan laga dhisa aragnay wax alla wixii istaal u baahnaay oo dhan buu ku dhamaystiray macaljiibkii taktariinta noqotaa meeshii baaritaanka lagu sameynaya noqotaa meeshii daawada laga bixinaya noqotaa meeshii dhalmada noqotaa dhammaan meelahaasoo dhan baa hadda ugu dhamaystiran yahay waxaa meeshan soo baxday wax la dhihi kara maanta gaasar waaye istaalka looma furi karo inuu jirin marka waxa noo soo hara waxaa waaye istaalkaasiitu in la furo dakhtariinta anaga ama dowladda ha qorto oo intay soo dejiso ha interview ha u galaan ama ha qorto ama kuwa joogaan taranso ha noogu keento oo meela ka soo qaado ha noo keento si degdeg na loo faraarsa daawooyinkeeda na loo keeno meeshan dad baa ilaalinaya waqtina geliyey oo joogay taa nafteeda tixgelinkeedii iyo nidaamkeeda way lahaan dowladdana waa kala kaashanayna si alla sidii maxay lisaan hadduu dhaqangelahay waa inuu lahaado wax walba o dhan ugushman uu lahaado si kastaba ha haatee tuulada weelxaar oo dhisan in ka badan shan iyo toban sano ayaan abid isbitaal yeelan waxayna shacabka deegaankaasi hadda rajo wanaagsan ka qabaan inay helaan daryeel caafimaad oy muddo quudaraynayeen maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab